cabdiraxmaan cayntee wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadan cusub ay ku dadaali doonto ka hortaga musuq maasuqa iyo in si rasmi ah loo maamulo hantida dowlada federaalk ee soomaaliya waxa uu wasiirka qorsheynta uu sheegay in qorshaha cusub ee xukuumadan ay qayb ay ka tahay sidii loo horumarin lahaa shaqaalaha dowlada federaalk soomaaliya dhinacyada aqoonta iyo tayada shaqada intuba waxa uu wasiirka uu sheegay in ahmiyadda ugu horeysa ee xukuumadan cusub ay sii doonto shaqaalaha iyo sidii tobabaro dheeraada loo siin lahaa xukuumaddu waxay adkayn doontaa ilaalinta hantida dadweynaha iyo la dagaalanka musuq maasuqa xukuumaddu waxay dibhabayn ku samayn doontaa maaraynta iyo habmaamuudka shaqaalaha rayiska ah si tayadooda xirfadooda iyo waxqabadkooda daran loogu qaado xukuumaddu waxay ku dadaali doontaa abuuridda jawi iyo ay howlwadeennada dowladdu ku gutaan shaqadooda si hufan oo ku salaysan raaligelinta iyo buuxinta baahida shacabka waxa uu hadalkan wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowlada federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan cayinte uu ka sheegay xili waxqabadka xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo ka hor akhrinayay baarlamaanka soomaaliya oo shalay cod aqlabeed la siiyey xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid